waxaan soo gaadhnay iyadoo beryahan jiro dhaqdhaqaaqi ciidan uu jiray inaan ciidanka aan ugu nimaadno maarata hambalyan ugu nimaadno iyo inaan maarata ku dhiirigelino ama aan u sheegno inaan wax dhibaata u geysanin deegaanka iyagoo ciidanka somalilan lagu yaqaano guud ahaan inaan deegaanada ayna wax dhibaata u geysanin dadkana ay aada ugu taakuleeyaan ujeedada ugu socdaaweynada waxay in nabadda laga shaqeeyo oon ciidanka somalilan halkaa maanta ay joogaan inay dhaafin si loo ilaaliyo isku dhac anagii maarta dowladda somaliya jaarkan gaadha deegaanka tukarag oo dhowaantiin ciidamada somalilan ay gaadheen balkawr halkaas waxyaaba aad kusoo aragteen saaka marka aad socdaalka ku tagteen waxaan kusoo arkay dad aada dowladnimo ugu baahan oo runtii aada noo soo dhoweeyey oo markaad eegto aan shan sano ka hor waxyaabid aan xukuumadaha kala kulmi jirna deegaanada sool maanta aada uga duwan dad dowladnimada u baahan dad maamul u baahan dad maaragtay wixii ay u baahnaayna noo sheegay oo runtii aada u maartay yaan oo soo dhaweyn wanaagsan iyo weji wanaagsan ugu qaabileen yaanu tegnay waxaan iyagana wixii baahidooda hayada maarta u baahnaayeen adeegyada bulshadana way noo sheegeen si wanaagsan noo soo hadalna runtii wararka qaar baa waxay sheegayaan halkaa waxaa ku yaalay ugu yaraan ilaa lix kaam oo dadkii xooluhu ay ka soo dhammaadeen oo dee degana cabsi ay soo wajahday dadka deegaanka dadka halkaa runtii deegaankana dhibaato kule guud ahaan inuu soo noqoto abaaraha ayaa kuley saamaysay barakacu aad buu somalilan ba ugu badan yahay waxaana hadda noo qorshaysan in deg deg ma loo soo gaarhsiiyo taakulo waxyaabaan u socona ka mid aha idan aan dhandhayno inaan dadkan dhibaato maarata baahidooda aan ogaano aan ka ka maarata aan yahayd markaa imika deg deg baan insha allah waxay soo gaadhsiin doonaa dadkaa dhibaataysan wixii mashaariic loo qaban karayna waan deg deg baan ugu qabanaynaa runtiina ciidankana si wanaagsan baan usoo hadalnay inay ciidankuna ay ilaaliyaan nabadgelyada dadkana taakuleeyaan waxyaabaha aad hadda ka dhawaajiso waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya ma lo odhan karayaa in murankii somalilan iyo puntland hore idinka dhexeeyey waad ka saarteen hadda meesha waxaad u rarteen inaad dowladda federaalk oo kale aad ku eedeystaan bal ka war runtii dee markaad eegto xuduudda meesha taallaa ee jirta midaan aan laga qarsan karin waa xuduuddii somalilan iyo somalia udhexaysa puntland waxa weyaan maamul ka mid a soomaaliya marka waa dad jaaraan nahay waan ixtiraamayna jaarnimadu naga dhexaysa ixtiraamaan xuduudda jirtay annaguna waxaan aragnaa meesha halkaan maanta aan joogna ciid hogaadheen inay tahay dhulkii somalilan dhul ka mid a inta kaa dhina aanan ma rabna inaan ku nimaadno aan ku tegno maarata dagaal iyo fadqallo iyo waxa dadka barakeyn ku sameeya taa waxaa jira beelo shalay ku dagaalamay dareerweyne ee gobolka sanaag adoo haatan ku sugan gobolka sool runtii aad baan uga xumahay markooda horta runtii waxaan tacsoo diraa dhammaan eheladii ay ka bixeen marxuumintaa dhintay runtiina waa mid aad iyo aad cid kastoo damiir islaamnimo iyo dadnimo ku jirto aada uga naxayso meeshaas runtii ka dowladahaan culays badan bay nagu haysay muddo sanad jajar ama laba sana ku dhowaad xerafayn culays badan bay nagu haysay wixii aan awood gelin karaynay haddii awood ciidan dhaqaale waan gelnay warse nasiib darra ah in haddana wixii mar walba iyadoo dadkii laisku dhaariyey oo la heshiisiiyey oo magii xitaa la kala qaatay haddana soo noqnoqsaas runtii waxaan leeyahay waa mas-uuliyad darraan leehay laba dhinac laba dhinac baan leehay saaran dee waxaan leeyahay waxaan ugu baaqayaa inay war dagaal wiil baa ku dhashay wiil baa ku dhintay wiil kuma dhashe horaadda joojiya walaalnimadiina ilaaliya maanta inagama go'do in dad intaa leeg sida lai sheegay ilaa sagaaliyo toban toddobiyo toban qof ilaa sagaaliyo toban qof inay maanta halka ku dhintaan runtii inagama go'aan oo ku macna darra ku dhintay qadarka iyo dhimashadu halkiisa laakiinse qof walba reer somaliland wuxuu aada uga damqanayaa macna darreyn dadkaas ku dhinteen iyo waxaa sagaaro ka biirsanin marka waxaan leehay dagaalka hala joojiyo ummaddu maanta wakti waxaa ku jirna adag oo abaaraha jira soona noqoyaa taagan colaada colaadaba jirta waxaa laga yaabaa in maanta duruuf ay jirta kale oo hoosa isku eegin kora reer somaliland ummadda reer somaliland kora hoo eegto